Guddiga Fatahaadaha Gobolka Gada ayaa bulshada Soomaaliyeed, hay'adaha iyo maamulka Jubbaland ka codsaday in gurmad lala soo gaaro qoysaska ka barakacay tuulada Uunsi oo u dhexeysa degmada Doolow iyo Baradhaawo. Qoysaskan ka barakacay tuuladan ayaa waxaa isugu jiraan caruur, haween, waayeel iyo kuwa danyar. Qaar ka mid ah guddiga fatahaadaha gobolka Gado ayaa ka warbixiyay dhibaatada haysta qoysaskan iyaga oo maamulka Jubbaland iyo hay-adaha ka codsaday in gurmad lala soo gaaro.
waxaan joognaa tuulada uunsi oo saad arkaysaan meesha dadka ku noolaa ay waxba aysan ka joogin baan tagnay guddiga kormeerka gurmadka fatahaadaha degmada doolow Een, aan ka soconnaan tagnay maanta meeshaas waxaan ku aragnay de waxa muuqaalka inkaga muuqanayo waa santarkii ganacsiga tuulada uunsi baan taagannahay wax dada ugumaana imaan iyo wax qoysa iyo wax jooga midna insha allah waxaan booqan doonaa meelihii ay ku qaxeen oo ka fog maasha hadda deegaanka ay ka qaxeen Ee, saad arkaysaan biyo kore iyo webigii inta way istaabteen hadda waad dhex taagannahay biyihii waa arkaysaan waxoogaa hadda waxaad muddo wax yar in yar noqdeen laakiin dhammaan waa laga qaxay wax ku nool ma jiraan xayawaanaad un kaleeto inuu naga dhuumanay ma ogahay wax noola oon u jeedno ma laha annaga unbaa taagan Ee, ilaahay subxaana wa tacaala ha ka badbaadiyo masiibooyinka nimcadu ay keentay dadka ku noolaa iyaga iyo hantidooda iyo xoolahoodaba uunsi hadda waxaan joognaa waa meeshii dawda ahayd ee xoolaha cabbi jireen uunsi saddex qaybood bay ahayd waxaan gaari weynay oo lugtannadana ayna gaarin labada meeloodoo kale biyaha la yaalana waa kuwa aad ama arkaysaan ama aad hadhow arki doontaan haddii ilaahay raalli ka noqdo Een, dadkii labada meelood ka qaxay hal meel kuma ayna qaxin ayagoo meel ay isu maraan waaye darteed laba meelood bay u kala qaxeen oo midba meel ah waxa haysta iyo ayagana kliib baan kasoo duubi doonaa xaafadaha waa dhex tegi doonaayo waan soo fiirin doonaa hadduu ilaahay idmo haddee waad arkaysaan biyihii nimcada ahayd oo ilaahay keenay ilaahay ka eed sheegan mayno alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin isagaa ku mahadsan say dadka u galeen bal tuulada intaa leego baaxadaale iyo tan kaloo baaxadaasoo kale leh iyo tan ka shishayso baaxadaasoo kale leh kuwa kale waxay noqdeen webigii dhexdiisii hadda kuwii ugu roraa in la tegi kara maanta aan isla garanay baa noqotay middan waxaad aragtaan oo hadda ii muuqdo dad ma joogo tuuladan waa laga qaxay oo biyihii baa laga yaacay xitaa innaga maanta imaashahaan imaanayno waddo dheer baan u soo marnay iyo waxaa weeyaan dhiiri badan baan soo marnay si aan u- ugu kuurgalno aan u soo xaqiijinno baaxadda dhibaatada ay ku- ay ku yeelatay biyaha ee, tuuladan ee, uunsi ilaahay subxaana watacaala ku mahadsan walaalayaal saa u jeedaan dadka halkaa ku noolaa way qaxeen duleedka waxay degeen meelaha dalcadahay fuuleen Ee, nolol bilaa- xaalad bilaadanimona way ku jiraan dadkaasi nolol ma haystaan oo biyo macaan ma haystaan oo waxaa weeyaan baca ay roob ka galaan xataa ma haystaan waxaa weeye waad garan kartaan dad qaxay oo ka qaxay gurigiisii oo ku galay waxaa weeye ee, biyo ay ku galeen waad garan kartaan dhibaataduu ku nool yahay oo dibadda ku nool dhammaan marka waxaan u baaqaynaa walaalaha muslimiinta meel kastay joogaan khaasatan walaalaha soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay gurmad degdega la soo gaaraan guud ahaan gobollada soomaaliya waxaa ka jira daadad roobab iyo fatahaadaha ay sameeyeen webiyada jubba iyo shabeelle kuwaasi oo saameyn ku yeeshay qoysaska ku nool deegaanadaasi